wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle si rasmi ah uga daafurtay shirka dhismaha guddiga amniga ee degmada jowhar kaasi oo qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo nabadgelyada iyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo bulshada rayidka shirkan waxaa si rasmi ah u furay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdiraxmaan kheyre waxaana goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda mudane mukhtaar maxamed cabdulle xogayaha degmada jowhar mudane maxamed abuukar taliyaha saldhigga booliiska degmada dhamme cabdifataax arwaax aadan iyo guddoomiyaha dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe marwo fartuun aadan xayfow iyadoo sidoo kale ay ka qayb galeen xubno ka socday ururada bulshada rayidka ah iyo odayaasha dhaqanka wasiirka wasaaradda amniga gudaha hirshabeelle mudane maxamed kheyre ayaa waxa uu sheegay in dhismaha guddiga amniga ee degmada jowhar uu noqonayo meel lagu mideeyo qorshayaasha amni ee heer degmo lagu hubiyo in laamaha amniga maamulka degmada dhallinyarada iyo bulshada rayidka ah ay yeeshaan hal jiho oo midaysan
maadaama aan maanta u joogno sidii loo dhisi lahaa guddiga amniga degmadan oo la shaqeynayo hay-adaha kala duwan ee amniga qeybna ay ka yihiin ama hogaaminayaan maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga iyo odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kale bulshada wasaaradda amniga waxaa guul u ah ama farxad u ah in markii ugu horeysay ay guddigii maxaa laga dhaqangelinayo oo amniga qaas u ah in caasimadda dowladda hirshabeelle iyo deegaanada kale maxaa layiraahdaa ay ka kooban tahay dowladda hirshabeelleba reejowhar waxaan ognahay ama ku naqaanaa inay yihiin dad nabadeed dad isku xiran dad maxaa layirahdaa maamulkooda iyo heedahooda amniga u dhaga nugul oo wada shaqeyn fiican la leh taasna markhaati aan ka nahna haddaanan wasaaradda amniga guddigaana wuxuu sii xooji doonaa wada shaqeyntaas iyo wanaagaas ka dhexeeya dadka caasimada degan iyo laamaha amniga ayaan rabnaa inuu guddigan sii daadijiyo shaqadeedas maxaa layiraahdaa hore u wanaagsaneed oo sii qurxiyo ayay tahay ujeedada waxyaabaha inta badan markay yacni kiisas dhacaan ama maxaa layiraahdaa arrin ee dhacdo waxaa dhacda inta badan inaan cadaaladda maxaa layirahdaa iyo inta hay-adaha amniga aysan soo gaarin mararka qaar lagu xaliyo meel dhex ama qofka xataa oo meel wax u sheegto oo waayo oo saldhigii ka xishoodo haddii tusaalahan kufsi oo dhaco oo kale waxaa laga yaabaa in markaas uusan saldhigii soo gaarin ama asagoo muddo soo jiitamay inta xal la galay odayaal ay maxaa layirahdaa ama dadka xaafadda ama wax un inta isu jacburiyey ciddii oo qanacsaneen meesha kiiskii maxaa layirahdaa lagu dadaboolo hadhowna maxaa layirahdaa dembiyi kale ay ka dhashaan marka annaga ma dheheen maxaa layirahdaa halla halla sameeyo wax aan degmada jowhar aansan ka jirin ama dhacdo aan ka jirin halla abuuro si macnaha ay wax u socdaan ma dheheene keliya waxaan rabnaa in dhacdooyinka amni ee bulshada dhexdooda ka dhex dhaco iyo hay-adaha amniga guddiga isku xira inaa noqotaan wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ballan qaaday in ay si dhow ula shaqayn doonto guddigan cusub islamarkaana ay siin doonto taageero farsamo iyo mid howlgal ah si loo xaqiijiyo in guddigu uu noqdo mid si hufan u qabta waajibaadkiisa